السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم horta waxaan mahadcelinayaa mahadilah waa iskale dhammaanba dadkii fikirka iyo qorshaha iskalaha oo balanqaadiyey argan iyo daweynaha kala kasoo qaybgalay kulligii gaar ahaan waxaa qadarin weyn mudan maamulka masaajidka oo noo ogolaaday meeshaan inaan kulliga isugu nimaano u sheegay caatis waxbaan ka leenahay senta ayaga mas-uulka saaratay inay ogaada waxaa kaloo igu mahadgaala iskale labada oday oo halkaan ixtiraam lagu wanaagmuyaa waxaa laba oday oo soomaali oo runtii waxaan qabaa magaalo ay joogaan laba nin oo sidaan oo kale aqoon iyo dowladda waa lagu weyjeeri jira laakiin laba abukaatiyaal oo xisbi soo sameeyo dad waxbarasho u jiro inay inay ku yaryihiin marka boston very lucky to have them waxaana rabaa inay ka faa'idaystaan khudbadeeda kuma dheeraan doono sababta waxaa weeye waa iska ognahay caado waxaa noo ah soomaali haddaan nahay dhow si kasta waxu sheegtid afar boqol socdood la imaanaysaa marka kolliba su-aal anoo diyaar u ah insha allah waxaan ku dadaalayaa in waxaan soo koobo orta soomaaliya waxaa ka socda jahlaadi dad kuma mooga oo internetka raaxun iyo beenba lala socdaa marka waa bixin kooban oo qorshaysan baa in kenya haddaan ka bilaabo abaaraha waddanka ka jiray iyo sidii wax looga qabtay abaaraha horta waddanka ka jiray soomaaliya ka dhacay waxay ahaayeen mid dabiiciya oo roob la-aan iyo dhibaata iyo waxyaala badan macnaha ilaahay keenay oo haddaan roobta in roobka qofna mas-uulka ma aha ilahay waa roob keena midna waxay ahayd mid waxayaab leh haddaad jeeda soomaaliya abaaraha meelahay ugu dhahaayeen waa dhulka soomaaliya ugu roob badnaa oo ugu beeraha badnaa waa dhinaca koonfurta marka taas waxay ku tusaysaa macaluusha iyo abaarta iyo dhibaatada aada loogu baneed koonfurta marka walow ummadda dhan soomaaliya dhan qabtay midii tii dabiiciga ahayd ama tii roob la-aanta ahayd taas waxaa u sii dheeray waxaa ka jira maamulo meela maamul rayida ka jira maamulada fadsia ama somaliland ama puntland maamul rayida ka jira ama homan ma fiicnaan laakiin meeshan waxaa ka jiray maamul dadkii tabaca sameeyey tacabka sameynayay ilaa beeruhu wuxuu u baahay mid xoog oo beerihii gala oo ka shaqeeya dadkii oo dhan baa maleeshiya leenay marka dadkii tacabka soo saari lahaay oo dhan haddii la askareeyey oo dagaal loo diyaariyey oo afarta kasta aysan wax soo saari jirin dhib waxaa bilowday ah wax soo saarkii iyo wixii dad ku noolaan lahaayeen iyo lagu hor istaago si dadban loogu hor istaago taas waxay keentay in macaluushii iyo dhibaatadii abaartii ay noqoto iyadoo wadankii oo dhan ka jirto midii guud oo ahayd roob la-aanta ay koonfurta ku habshatay haddana musiiba ah in dadkii loo diiday inay wax soo saarkooy ay ka shaqeeyaan marka aada iyo aad bay waxaa dhinacaas ugu badatay abaaruhu marka waxaa kaloo jirta u dheeray meelahaas aysan maamulada ka jirin rayidka ahayd waxaa u dheeray in shuruudo lagu xiray hay-adihii samafalka oo qaaliyaho jaajuusyaal baatiin qaaliyaho waa gaalo aduu alaa kula xaal hay-adihii samafalka dadkii taakulin jiren waa laga horistahay conditions badan baa lagu xiray waa la shaqeyn waayeen wax ka carara iyo wax kale dadkii marka xagga iyo xaggaba waa waayeen dowladdu xukuumadda hadda anuu hadda ku jiro waxay shaqaynaysaa ilaa iyo shan bilood iyo bishii laxaad oo socota waxa ugu weyn waxay ahayd ugu horeeyey waxay keenatay international appeal oo adduunkii baa layidhi horta la soo gaara dhibaataa dadka haysata dad badan baa maalintii dhimanayay halyaha macaruufi t v oo ka aragtay sida la ahaa alxamdulilaahi waxyaalo badan baa cusoomay dowladdu waxay kaloo sameysay namarkeeda kulliheed wasiiraala sameeyey oo toddoba wasaaradooda oo ujeedadooda tahay inay supervise gareeyaan sida u socdaan warbixina keenaan weekly report golaha wasiirada keenaan isla markaasna ay tala bixin kasoo bixiyaan hadda waxay soo arkeen meesha wax marayo waxaa kaloo la sameeyey guddiga maareynta masiibooyinka hay-adda maareynta masiibooyinka loo yaqaano disaster management agent oo madax bannaan oo wixii soo gala marka taasi wa- waxaa kaloo oo ayada dhacday ee, nasiib wanaag ee, turkiya oo ah, ee, oo soomaaliya ka qaadatay qayb weyn oo ra-iisul wasaaruhoodi xamar yimid ee, uu tagay xeryaha qaxootiga taas waxay noqotay not only in ee, dowladihii kale ay ku daydaan ee, inay noqoto oo xataa hinaas ka dhaco dowlado badan sidaan soomaaliya turkiya ba la wareegtay wax taraysa oo dowladihii carabta oo marka hore ama soo gurman ama dowladihii qarbiga wasiga ahay oo waxbaa noo qala marka hore ay mid walba bilowdo inay yimaadaan ay yimaadaan marka turkiya wax wax badan bay soomaaliya u qabatay oo not only inay waxay qabteen ma ahe, waxay horseedeen sidaas awgeed ee, hadda maantay ee, intaan ka warqabo ee, dhimasho meel walba waa loo dhintaa laakiin wax abaarihii macluul u dhimanayo oo la ogyahay oo sidii maalintan u dhimanaya hadda ma jirto Ee, macluulkii iyo dhibkii iyo waa yaraaday Ee, actually dhibka jir waxay ahayd waxaa la gaarsiin waayey dekeda waxaa imaanayey macaanuul imaanaysay baa dadkii beelihii lakala gaarsiin waayey awgeed meelo badan dowladdu ma maamusho Ee, waxaa iska jira dhib baa iska jira laakiin taas awgeed in macluul macnaha waxaa dhacday in cunadii ka fur- ee faraha boota la keenay marka ee, waxqabadka xagga abaaraha waxaan qabaa ee, wax weyn baa laga qabtay ee, dhinaca abaaraha Ee, haddaan hadda usoo laabto ee, intaanan u gudbin meelaha kale ee, waxaa jirta arrinta xawaaladaha xawaalada oo hadda soomaaliya ee, minnesota ee, laga joojiyey maanta waxaan ka akrinaya internetka waxaa la yihi waa dib baa loo furo loo ogolaaday lacag ilaa
halo salaam calaykum Eh, maanta waxaa la yidhi eh, lacag ilaa shan boqol oo doolar baa loo galaa markaa la yidhi, eh, wasaajada Eh, nin waxaa la yidhi xawaaladaha in la diro eh, ka badan lama diri karaan macnaha waa minnesota Eh, xawaaladaha markii arrintii dhacday eh, nairobi waan joogay eh, primary school waan joogay Eh, wixii ugu horeeyo sameeyey waxay ahayd eh, president Lisco sameeyey press conference Eh, uu leeyahay arrintaas waa arrin khaldan Eh, dadka dhibaato u keeni kara uktabaad u keenaysa Eh, isla markaas warqadku uu qoray eh, maalintii koratay december sideed iyo tobankeen uu warqadku uu qoray hillary clinton Eh, uu ugu dhiibay safaaradda maraykanka ee ninka socda james wan james wan uu leeyahay eh, soomaaliya markan dhibaatada haysata humanitarian way in aba- laga joojin eh, xawaaladaha oo dadku waxay ku waa lifelinekii dadka marka eh, dadaal baa dadaal xooglaa socda Eh, hadda halkaa intaan nimid anagu kontaktyaada aan qaraynay Eh, anagoo daba raacayna warqadii uu primaska qoray Eh, waxaan u soonahay haddii lahay inuu bixisagaalkeeda eh, ra-iisul wasaaruhu wuxuu imaan doonaa nairobi eh, wafdi ka tegay meeshaan eh, oo wasaaradda tarashariga ah iyo state departmentiga uu kula gudi doonaa nairobi Eh, wuxuuna kala hadli doonaa bixisagaalka haddii lahay mooye arrinta xawaaladaha oo dowladdu waxaa la waxay u qaban karto diyaar bay u tahay eh, dadka laga taabuleeyo si aan xawaaladaha loo loo hor istaagin midda kale haddii waxaan qabnaa minnesota hadda aan loogu dagaalin maalin dambe waxay isu bedelaysaa boston iyo san diego iyo san jose iyo marka minnesota waa frontiba marka waxaa muhiima hadda soomaalidu meel walbay joogaan in arrinta minnesota ay aad iyo aad iyo aad u wadeeshaan Eh, qolyaan kala hadlay minnesota waxaa yidhi waxaa ugu tegwaya america civil liberty union iyo eh, eh, waa- waa- waa haddaad sharciga ka soo baxday waxay kuleeyihin waxaan ka soo baxday wax allaala wixii noo kaga bahnaa haddaad wax allaala wixii naga bahnaa ka soo baxday haddi waa discrimination bay noqonaysaa iyo nodano waxaan u joogaa a c l u shaqooyinka qabato waxyaalaha waxay ugu jecel yihiin wey marka afraadkana koley inay kaashadaan waxay kaashan karaan eh, ama ha noqoto a c l u ama ha noqoto n w a c b haddaan usoo laawana dowladda waxqabadkeeda markan eh, markii laga taga abaaraha iyo eh, arrinta hadda had xawaalada aan ka hadlaayay wax laga qaban doono insha allahu waa roadmapka dowladdu waxa ay taalisatay afar waxyaalood inay qabato afar waxyaalood afartaas waxyaalood oo la yidhi haddii ilaa iyo waktiga eh, agost two thousand twelve sanadkan oo waktiga eh, transitionka haddii ilahay laga baxa qorshuu yahay oo loo gudboon barmigan dowladda Eh, afartaas waxyaalood oo qayb oo isku xiran mid midkaa ku xiran tahay aan kala maalin haddana waxaa loo hormariyey security-ga oo loo wada wada eh, nabadda Eh, dowladdu waxaa la sameeyey waxa la yidhaahdo eh, national security stabilization plan qorshaha nabadeynta iyo xasilinta ama nabadda iyo xasilinta qaranka qorshahaasu waana socdaa wuxuuna leeyahay checkpoint sideeda roadmapku waxaa weeye afarta waxyaalaha loogu tegay aan qabanno oo ah security-ga oo ah negotiationka oo ah dhamaynta constitutionka hadda draftiga abdiqoraalka iyo dhidka ka afraad oo ah good governance-ga afartaba waa afar isku xeeran waayo oo inkastoo security-ga paramount oo ugu horeysa muhiim tahay haddana kulligood midkoodaba sareykasta oo kuli kala waya marka mid walba checkpoint waxaa weeye sanadkii hadda dhamaaday isnaama sudani kooweedu dowladdu ay calaamadiso inay meelka gaarto macnaha iyadoo filaysa february march abril bil walba inay wixii badala oo markii waqtigii la gaar carow intaan la gaarintiin ahayn ay soo dhamaystaan hawsha soo arkarto dhinaca marka security dhan usii dhexdo ciidamada hadda dowladda soomaaliya toban kun kor bay u dhaafeen ciidamada militariga ka hadlaya mushaarkooda waa qaataan tababaro fiican bay soo qaateen walow in dhibka jira ay tahay door markaad u tababaraysid afar waddoga kala gooniya hoogaa ay askarti uga fadhidaay ay dhibkeeda iska leedahay laakiin nabadales waxay dhaantaan ciidaman tababareen awal iska caruurtooda halkan iska qabayo xabad iska tuureen aliis sibiliin iyo ciidanku sida lagu magaalahay dagaal tababarku kuma aha keliya in xabadda sida loo heli keliya ofal disiblin iyo waxaa loo baahan yahay wadannimo iyo qofku wuxuu dagaalayo iyo wuxuu difaacayo inuu yaqaano runtii ciidamada hadda meesha joogahay marka aragtid waa garanaysaa differencega ee dhowr sano ka hor iyo hadda meesha ay kala taagan yihiin ciidamada mid kale waa isku dhafay sidaasa u noqon ciidamo qaliil oo beeldaal oo meelo kala fadhiya tababarka markii loo qaadayo meel baa laga keenaa waxaa marka hadda qorshaha ku jirta oo qorshuhu sheegayaa loo security-gu in dib loo dhiso ciidamadaatayga boliiska nabad sugidda iyo xabki ciidamada xabsiyada kulligood nocood ha noqdaan dabcan militariga waxaa soo geli doona ciidamada baddaa soo geli doona waxaa kaloo ku jira in la helo ciidamo kaalan oo tayale oo disciplin leh oo ka kooban soomaaliyoodan wuxuu qorshigu qorshaha uu sheegayo xasidanka iyo nabadeynta soomaaliya in kaadiyada nabadda sugaya dhammaantood waxaa la dhahaa rula rula waa isku xilayihin in dhammaantood la dhiso hadii la dhiso boliiskii maxkamadii la helo maxkamadii markii la helo xaafiyadii la helo nabadsugadii la helo haddii kale midkooda ma shaqayn karto haddaad maxkamadii dhisin oo boliiska kusoo qaban lahaa wasi jirin ama xabsii qofka lagu xidilaa wasi jirin maxaa yeelanays marka in laysku qabto kulligood rula rulo waxa loo isku qabto hooliska laysku qabto baa ku jirta qorshaha nabadeynta markaan u dhaqaaqno iyo in security-gu waxaa kamid ahay waddanka in inta waqtigaas lagu jira haddii lahayn oo waddanku dowladdu ay kulli xanato qabto haddii lahayn waan la socotaa hadda badaweyne in ra-iisul wasaaruhu jamcadii joogay xilita joogay iyo waqti ay tageen reconciliationka dhinaca marka usoo laabo qaybta labaad oo iyadoo ah negotiationka negotiationtu waa the key iyadoo siday u tahay security oo kale sababto waxaa weye nabadii ma waari karto haddaysan jirin negotiation sax ah oo dadku ay heshiis ku yihiin waxaa markii ugu horeysa xukuumadda ku dhawaaqday maalintii haddaad inaad la socotaan maqaan xamar ay ka baxeen qoryaha shaab ka baxeen meena ooga baxaan dowladdu waa wasiira shir baa la qabtay maalinta ku xigtay shir aan caadi ahayn buu ahaa wixii ugu horreeyo la gaaray waxay ahayd in askarihii ayaga kamid ahaa askarigiisa soo dhiiba meel dhaqan in la geliyo xero la geliyo la soo dhaweeyo aan dambi la saarin isla markaas waxaa lagu firiyey meesha amnesty baa la siiyey loo ogolaaday oo la yiri qof allaal qofkii dee dambi gooniya galo dama waxaa jiray lahayo oo la yiri dadku shacbiga sheegan la yiri ninkaan markii dadkaa soo oftay ninka dadka breaker u ahaa de ninkaasoo kala ma dhigi kara amnestar dadku breaker jooga dadkii dadkii dadkooda laakiin waxaa laga hadlayaa qofkeeda iska maha iska raacay oo ay bandwagu iska raacay oo waxaa loo soo akhriyo iska iska jidbaysnaa iyo hataa nin qofkii mas-uul oo isagu soo laabto oo nabad rin diyaar u ah hadday macnaha shuruudo keliya waxay ahayd shuruud kale ma jirin inay hubka dhigaan oo nabad ay rabaan inay ayagoo mucaarad ah ay ku yimaadaan oo mid soo fadhiisaan marka taasna waxay kamid tahay reconciliationka waxaa reconciliation kamid oo kale waxaa la district basbuilding oo ah contom af in suuqa waxaa lasoo gashaa yaanka dhood oo ciidamada kenya xagga soo galeen ajaahiya waxaa loo dhiibayaa dadkooniyaa la wataa waxaas xal kama jiraan dowladda qorshaheedu waxaa yahay waxaa weeye dadka meesha degan degaan walba degan in laga fabila village level laga fabila villageko ay doortaan dadkii iyaga u ahaa mas-uulka ah markaas ay noqdaan ay noqdaan district level districtkaas oo iyagoo village village ah ay doortaan districtka dadkii mas-uulka ah iyagoo heshiis ku ah iyagoo heshiis ku ahya markaas in la doorto gobolkii la doorto marka bottom up approach oo hoos laga soo bilaabo baa waa dowladda ee u ah waxaa kaloo jir waxaa la stakeholders horizontal approach oo aan level oo dad allaale dadkii ay khusayso oo meesha degaanka degan ama ha noqoto ururada ama noqodka bulshada ama ururka haweenka ama culamaa diinka ama ardayda ama in kulligood laga leebgeliyo talo macnaha sida ugu suurtagal badan mar walba oo meel wax laga sameeyo wax bini aadam sameeyey cadaalad handel bata ku noqonayso laakiin allihiisu waxaa weye inay noqoto wax dadkii ka yimid aysan noqon wax dadka kor looga keenay aysan noqon waxaa kale oo jira waxaa loo consumer consumercy ah assembly oo ah oo halkan lagu guda jiro oo ah ilaa iyo kun qof oo boqolkiiba soddon ay dumar noqon doonaan go-aan lagu gaara shirkii maanta isgaroway in constituency assembly la sameeyo oo ahayd dadka meelaha degan constituencyga ahayd af soomaali constituency lagu dhahay ugu dhaama haku dhabaahi waa iska gaarana kulligeen in la sameeyo oo ku kaaf qof ay noqdaan ilaa hadda dastuurka cusub oo la wado markii la dhameeyo ilahay referendum one man one vote lagu ansixiyo suurtagal ma aha maanta hataa adii dowladda wadan gacanta ku haynahay dadka in la timo koobo oo fiirsho oo jansiska wuxuu qaataa waddankaana tagay ku qaataa yees qaataa dad alloon anagoo iska ogtahay jidqsay yihiin iyo sida loo haysto marka at least kun qof oo soomaali meel walba ka timid oo all the stakeholders ku jiraan haween ku jiro ardayda ku jirto ulmaawadiinu ku jiraan cid walba ku jirto inay ansixiyaan constitution assemblyga iyo in hataa soo doorashada la soo dooranayo hadda baarlamaanka cusub ay ka imaan doona ayaguna ka imaan doona istimada iyo degaanada uusan ahaan wax dad kor looga soo magacaabo waxaa wa dashi garo ku socotaa la socotaan in baarlamaanka ah shan boqol iyo konton laga dhigi doono haddii la biidmo two twenty five saddex boqol iyo waa badantaha weli laakiin qofkiisa saddex boqol iyo shan iyo labaatan baa badan ku baxaysa waxaa soo haray laba boqol iyo shan labaatan ma aha best fifty laakiin fortunately sideedaba dadka dowladnimada waxaa jiraa sideedaba dowladnimadu ma aha destination maaha meelkii la toola dega maaha waa process way wadankaana degannahay wadamada hadda oo dowladnimada ku faaha wada maalin walba waxbay bedelaan maalin walba waxbay ka bedelaan nidaamkii waxbay arkaan waxbay saxaan ama dib ha socdaan hore u socdaan marka lama dhihi karo overnight aan ku noqona sida hadda halka u shaqeysa aan u function garayn marka waxaan qabaa inay taas wax weyn oo la gaaray laba boqol iyo shan labaatan haddii laga soo reebo nimanka aragnay ee wax weyn bay noqonaysa dastuurka waa qaybta saxaad inaa dhamaysto dastuurku waa qabyo waraa wata waxaa u moodaa markii dastuur la dhaho dadku inay dastuur constitution markii la dhaho constitution sidiisaba waa waa social contract oo waa contract contract waa heshiis contract waa agreement heshiis laba qof gaari kontaas waxaa gaari kara laba qof wixii kaba kan dowladnimadu waa waa heshiis ay gaareen ummadda meesha degan ayuusa isku maamulahayeen waxaa dhacda badana caqli aynu soo baxo oo heshiis dastuur dastuur kitaabka ilaahay maaha gacanta ku dhifan kitaabka ilaahay dastuurka jira hasa maaha in dowladdu afar sano noqoto waktigeeda in dowladda noqoto dowlad barnaamijka u sane inay dowladda noqoto mid iska halkan bar oo sheega dejin in lama noqoto kitaab ma diidaayo waxay wadi ummadda farkiiso horta yaa la isku qaldin dastuurka dastuur in uu socdo dastuurku mawaafaqsan yahay diinta islaamka ama wax diidan ma ku jira taasaa muhiim laakiin dastuur isal markii la keeno in loo arko oo noqo waa maanmay qoyskama soo degin ilaahay ma keenin cagtaa ku dhufan waxaan qabaa inay taa wax haldan sababta waxa weye ummaddu waxay soo soo ogashahay ummaddu waa inay ogolaataa weye heshiis wey markaas taraafikada cagaarka iyo guud soo baxayo wax dadku heshiiyo wey iyo wakti u soconayo meesha laga dhisaayo dastuurkaas dastuurku wuxuu ahaan doonaa mid koow waafaqsan diinta islaamka waan baa lagu gaaray kii hore dastuurka hore kudagaanka waa ku taalay wax ka baxsan diinta islaamka aan waafaqsanayn inaan dastuurka lagu qorin dastuurku waxaan doonaa mid xaqo dhowra xeerarka wanaagsan ee soomaaliya soomaaliya lagu xeer kasta soomaaliya laga xaq dhowri kara xeerar waxaa jira xaq daro ku disnaa runtii marka xeerka wanaagsan oo yaalalka weliya wanaagsan oo soomaaliya jacaylka walaatinimada xisaanka isku dhisa laakiin dadkii hebleena idin ka sameeyey iyo deegaanqablihi kale waa waa xeer wanaagsan wixii wanaagsan baa laga qaadan doonaa xeerka mid xeerka soomaaliya ku dhisa noqon doonaa oo macna hel tahay inaan dibadda kaga keenin oo dadka expert waa jiraa dad yaqaana generic waxaa jira wax walba markii la samaynayo oo aan dastuurku haddaad caawa gogolisid واحد الجزائري ومطوع هذا عاود اسكول شيء اسكول كنت دكتور بوليه هي برنسبل بوليه فايس برنسبل بوليه معلمين بوليه هي كراسي بوليه هي جزائري قطوع على انت كبعد هذا كم يعالج الماشي هذا كم يعالج الكوري هذا كم يعالج اولا كريم وهو يكون تعالى إذا أنت عندك كراسي جنسي لكن ما كان ولا ليش إنه دكتور جرو إنه جرو دكتور كفلاني إنه معلم جرو إنه كان بكراسي جرو واحد كجرا كراسي جنان إنه حسن جرو إنه كل جرو sidoo kale waxaa weye waxaa muhiima in waxaa kaloo dastuurku sheegayaa buleeya iskasimada iyo duubabka iyo culimaadu dinka mid xaq dhowraya dastuurku waa mid xaq dhowri doon haddii ahay muhiima inuu xaq dhowro xeerka soomaaliya wanaagsan culimaadu dinka iyo duubabka soomaaliya tixgelinaya ay leedahay dhalanka soomaaliya soomaali badankeed ama dhammaanteed shid tahay least majority of course waxaa laga yaabaa wax kasoo jira hadeed waxaa la baasgareeyey qofka la iska xili karo bil wadankan intiisan loo xili karo madaxweynuusa yahay man necessarily inaan inteena meesha fadhi qaadi karnahay haddana congreskii dad ummadda nasadii baa doortay baa baa baa ogolaaday manaa marka waxaa muhiima in soomaali badankeed dadkaas ku gobofo ahay ee badankood majoritigoodu isaga wadaniska ahay oo la rabeen wax walba dadul masalan ay raali ka yihiin waxaan doonaa marka ma aha nin mihiga iyo medas ama ama kibaaki ay noo yeeriyaan mid soomaaliya ka yimid waaye dadku ataa ku ashageen expertsku ay naga caawinayaan wixii nidaam nidaam u leeyahay dastuur nidaam leeyahay laakiin ma aha expert adigu wax noo qorayo oo meesha aadaya noo sheegay ee technikaa laga caawinaya dhinaca hadda umahu good governantiga ama maamul wanaag maamul wanaagga ama dowlad wanaagga soomaaliya horta dhibka ugu yareysa waxaa weeye brain drainage anu hadda two thousand sevenkii maraan joogo wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya dhibka naga haysta waxay ahayd wasaaraddii markaan dhisaynay waa hanhigii wasaaradda ilaa wasaaraddu qaybtii protocolka qaybtii maamulka qaybtii ha noqoto arrimaha dibadda qaybtii culture corporationka qayrihii dadaan geynaan weyn lomda baan tagnaa jaro baan tagnaa qofkii loo yimaado tiidu kaasani qof wax bartay weli anu safiir baan rabaa inna wadankii tabo ka shaqeeya lama jirto marka haddee dowlad wada safiirnay haddaan wasaaraddii dhismay bil-amar ka imaanaya dhibkeeda leedahay marka wadankii waxaa haysa dadkii walba joogtahaa oo badankood in walba raba inuusan runtii sacrifice sameeyo unfortunately oo ninkii biniaadamka ka hadlaya marka good governance si lagu helo waa in la helaa dad aqoonla la helaa marka waxyaalaha dowladda kow waxaa kamid ahay in la soo celiyo barnaamij waxaa jira ama iomka ama kala hadlayno ama ka socoto world bankiga ama حتى تقول لك ملاك أو يسمي تقول أنا أقول تركيا أو يسمي إن ذاك وهي قالنا يقول بها جوا السوء اليوم العكس يكون قال ظنانك وحده أليس كوميسيرك ماشي يتلون هذا وهي قالوا غدا المحصولة إلا هذا المدارس اللي أما بنجي كده استعداد هذا الأقوال يا مان نشدوا بريقة يا صرت الاستماع على صوت الناس waxaa socota hadda oo dhammaan ah guddi ama commission madax banaan ee dagaalanka musuq maasuqa soomaaliya waxay ugu weyn qadanaysa waxaa weeye markii loo fiiriyo hadlaa wadanka adduunka ugu corruption badan wey dawameena dowla jirin oo qof qofna uu saaxiibeen sharciga u hogaansamo marka taas waxay waxayna siinaysaa labow hadda lacagaha dowladda noo yimaada mucaawada noo siiya waxaa yidhahdeen ku aminay u n d baa soo qabsiya ama judicial account numbrash waterlaa loo sameeya sabta waxay u xadeeyoy lacagaha laga siiya waa hadaysaa marka in la siinayo guddigeeda dagaalka musuqmaasuq oo guddigaas ay daba galaan lacago badan oo waddanka soo galaa jira hadda iyagana jabuutan joogay oo shir african development african development bank ka galay soomaaliya lacagta loo siiyey emergency-ga keliya sanadkan two thousand eleven waxay shan boqol iyo sideetan iyo shan milyan waddan kale desimaa kama taalo haddaad fiiriso wax ka yaala way arkin marka laaha arkala marka marka guddiga la dagaalanka musuqmaasuq ujeedadiisu waxaa weye inuu dabagalo wax allaale iyo wixii musuqmaasuqa oo xaqdaraha waddan ka socdo in lacagihii la lunfay uu dabagalo haday lacaga lunfday jiraan in wilkayga hadda joogaa ano hanuunsan oo aan ka bagan anaa dhamanaya aan iska ilaalino waxaa kaloo jira asagana guddi guddi madax banaan oo asaga dhowris xuquuqda bini aadamka oo soomaaliya lafteedu waxaan asixinay human rights convention ku asixinay haddana madaxi human rights mada guddi madax banaan waa jira human rights aqoonyo almaan iyo la baxday oo iska independentiyo haddee amada waxba kama sheegi lahayn aan ahayn nidaamkii la yaqaan ahayn oo markii si loo helo guddi madax banaan oo oo dowladda iskale oo dowladda qaban kara oo wixii qaada ka hadli kara oo wixii dhibaato oo human rights violation sheegi kara oo dadka laga tiro badan yahay ama dadka la yarso ama dumarka ama caruurta ama naafada ama waa dadka aan voiceka lahayn voice noqdo waxaa kaloo iyadana jirta oo muhiima institution institution building wadanku dhibka jiro waxaa weye mar allaala markii wasaarad dowlad baxdo dowladda imaado oo wasiiro cusub la keeno wasiirkan wasaarad geeya wasiirku muroqaya wixii dukumenti yaalay waa iska baxaa sababtaa wasaarad iyo institution la mari male wax yaala male marka inaysan noqon halkaba lagu socon haddii wasiirku baxo ama xukuumadda baxdo ay agaasinkii iyo wasaaradii u shaqeyn sidii u shaqeynta loo yaqaano oo ninkii magacaawo haddii hoteel dugtan ku yaala baakbay lagu geeyo qofkii loo madaxa looga dhigo meel ugu gaawle meel ka bilaabo aysan noqon meel cusub marka institution buildingkaas waxaa loo keenay shay qayb qayb sector sector sectorka hadda ana wasaaraddan ka shaqeeyo sectorka dhaqaalaha wasaaradii naadiyadda wasaaradii maxaa bankigii hanti dhowrka daranka xisaabiyaha guud waa isku xeran yihiin central banking midkoodna goona shaqeeyo midig midiga laga shaqeeyo marka in kulligood la isku dhafo waxyaalaha hadda anagu wajaarad ahaan aan qabanay waxaa kamid ahay soomaaliya hanti qaran baa u taalay banaanka oo fara badan hadda yurub baan soo maray hantidii qaranka ee yurub waa soo xisaabina wixii naga maqan iyo meeshay ku jiraan waxaan dabageli doono waa gooniya connection waxaana bilownay inaan kala hadla dowladahii ku maqnay meelahii ku maqnay waan weydiin doonaa waxaan annaga iskaga loo sii gasho lacaga meel ku jira jiro oo dad gooniya dhowr jeer dacayna la baxaan ka hor istaagna waxaan authority-ga waxaan iskale wasaaradda maaliyadda dadkaas nimada shaqada kumale niman horey uga shaqeyn jiray macnaha mana hadda wakaaladaas uga shaqeyn jiray haddana wadiga maanta africa ku maqan jabuuti soomaaliya magaalada jabuuti haas ama ruuxa waxaa iska leh dowladda soomaaliya runti ha noqoto iskorsooni caymiska ama ha noqoto soomaaliya wiyo badan bay ku lahayn wixii waxay iska noqday haddee waxa la iska xanaalayso umadkeeda hadda marka dabagalkeedii iyo waa lagu maqan yahay yaman baa ku rigi doonta ila maraakiib baa naga jirta dhulka markaa naga jira marka aruurinta hantida qaranka iyadu waa muhiim sectorada saa sheegna iyo daairka wuxuu sheegay sectorka rule of law fiisu in la dhiso uu adkaado oo ay jirto maxkamada shaqeynay oo sharciga ku dhisan oo cadaalad ku dhisan oo nidaamsan ay jiraan oo leveladii iskale district level regional level national level oo federal level inay maxkamada jiraan inuu jiro xabsiyadii inay jiraan booliiskii ciidamadii amniga inay jiraan dambibaalistii nabad sugidii ciidamadii badda waxaasa loo dhiso kaadikaadi inay jirto service deliveryga dowlad ma jiri karto haddaysan daban haddaysan jidka xaalad keenin haddaysan qashinka qaadi karin haddaysan nalalkii iyo powerkii iyo wixii alinta wax ka qaban karin marka in la dhiso takasanta loo dhiso waxbarashadii caafimaadkii in wadaara wadaara loo dhiso oo at least markii hadii lahaydoo la gaaro agost two thousand twelve xukuumada cusub timaado wixii ay functioning haba iska liitaan at least functioning oo qolada cusuba timaada meel ka badan leedahay wadaara shaqeynaysa oo waxyaalaan oo nidaamsan oo isugu yimaado كل سؤالك رجع بيسوهاي ودنا كم في دولتنا أنا ولا كشري لا شر ولا وين اليهودي حبشر وحكمه الدول توكي وهي لو فكرين لا يكون عرضي ولودري جامعة هرجع لودري عند السنة تقول كنت مبفوع هاي كل هذا يا دولة بدل ما مثلا أنا السودان دولة كريم حبشر قال ودنا دولة dadka dhalinyaradahay ee rajaho wereerinayo ama magac diin loogu adeeganayo ama magac qabiil loogu adeeganayo waxaa keenaya calamo caamka dadka haddii laakiin la jideeyo oo xirfad loo furo oo camal loo silayo waxaan hubaanahay inaysan waxyaala badan ku kacay marka aad baa loo tahay inaa waxbarashada in ardadii ha loo qabto ama waddan gudiisa ha looga dhiso hadda turkiya waxay dhisay waxay dhisaysaa iskool banaadir iskoola industriyaal baa la siiyey konta konton sano inay mid walba ay iyadu maamusho oo only thing ku jira af turkiga lagu qancanaha luqada turkiga a lagu qancana lagu qaadanaya condition keliya aribaa aribaa lagu qaadaya soomaaliya lagu dhigaya oo dugsigii tartamada baasiisi lagu socinaya iskoola baaadi baasiisi lagu socinaya ayaana maamulka iyo kharashkiisa oo loola tarbixinaya waxaan usoo laabanayaa kaalinta idinka xiro haboon diyaasbaraha warbajoogta xiro haboon ee soomaaliya diyaasbaraha horta faa'iido waa leeyihiin oo ummadda soomaaliyeed dhibka qabsaday dadka dhibaateysan oo soomaaliya jooga haddaysan dadka warbaha joogay jirin kuwa warbaha jooga laftigadu waxay ku yimaadeen badankood kuwii hore joogaa qolaba qolay keentay horta waa isku laabantoo lifelinekii wey oo mida kalena lacagahay darayaan oo hawilayaan oo wadankiina waxbay u taraysaan ummad dadkooda waa ku nooyihin warka lagama maarmo oo waxa wey waa muhiim waxaa si hubaan ay diyaar faraha soomaalidu badanko saan ka arka kulley anigu aniguna ku jira oo aan iska saarayn waxaa la observice service waxaa umalaysaa dadka soomaalidu waa very sentimental facebook hadaaragay waxaa soo gelinayaa dadkii hadda abaariyo dadka odayaday arkimaysa waxaan qabani waxaa keentaa abdulshid cali soomaaliya waxaa soola taagan john f kennedy baa soo geyay markaasa qof walba ka jawaabaday oo soomaaliya say ahaan jirtay waxaan ahaan jirnay waxaan ahaan jirnay waa tahay rag baa shaqaas qabtay macnaha hadda wana waa gildan leynay macnaha haalka watay wey marka dhibka jira waxa way sentimental baan iska noqonay qofku inuu calan isku humado inuu meelaha isku nimaana calan weyn u dhejiyo in markaa saaca wafka yimaado ama dad yimaadaan loo sacabatamo laakiin wax progress oo soomaaliya ama shuruuc la geeyo ama dowlad laga qabto aysan jirin simboly hadda xamar degmooyinkeedii isteeshimadii dhaqaan la-aan baa jirtay ayaan hada soo jeeday shirku laha wajadahay in magaalo walba ama qurbaha hadday degmo hadday tahay boston isteeshinka hodan baan anagu qarashka bixinaynaa waxa weyn bay noqonaysaa laakiin haddii wasiirka yimaado iyo xildhibaanka yimaado iyo loo sacabatamo oo qashka gasho oo iska laabtaan meesha ku dhamaanaysa waxay noqonaysaa eventigaas waxaan qabaa ninka waxaaliga ahay qurbajoogta ayagaa sugu raaxaynayna wadin haba ugu qabato iska tukada ba iska tahay marka taasina wax jiro waay oo waxaa loo baahan yahay ofsaabis saaliska laga baxo soomaaliya iyo qubatina waxaa ka dhacaya mozambique ama churchna ka dhacaya runta marka noqo ama dalkana ka dhacaya dad muslimiin waxaan ka hadlaya ujeedada waxaa waaye qofka soomaaliya marka wax ka dhacaya waa inaa u dagnataa waa inaa taa maxaan ka qaban karaa waa inaa wax tangible oo taaban karo dadku intay isu tagaan maxaan ka qabanaa maxaan ka samayn karaa again waxaa kaloo jira dadka dhibka jaallaa ufihay halkaan dadka qofku yimaado meel tago waxaa lagu maxaa waxaanu qaban weynin tan maxaa u samayn weynin halkaas mayna samayn halkaa mayna samaynin halka horta waxaa laga hayaa abraham lincoln baa wuxuu yidhi qofka shaqada qabta ama qofka sacrifice sameeyo have the right to complain oo kalsane ana horta maba qabo runtii marka waxdayn bayaan hadi ahay kul ixtiraam qof iska fadhiyo waxba qaban inuu dhaw maxaa qabatay runtii waxaa gabateen waxaan ku leeyahay markii qofka uu diyaariyayo wax qabto markaas waan ala xisaabtay bucutuna waa karigan maxaa noqotay laakiin qof iska fadhiyo halkaa iska fadhiyo kursi inay fokus news kasto oo oo magaaladii maxaa kala wateen qashin baa weli yaaday marka inta gabadhaaka laga baxo in dadku wax qabtaan in dadka sheega soomaaliya brain drainage baa jira in la soo laabto in dadka guud la fiiriyo haddii wax la qabtana waxaa loo qabtaa cidii loo dhisiyo laga dhisiyo halkaas lahawarhasku dhar kaas muhima waa very noble laakiin dantii guud ee u shaqeynaya hadii qofka dan gaar u shaqeeyo danta guud ee loo shaqeeyo waxaa kaloo jirta adaadka jira dawladda waa waxaa dowladnimadu sideeda waa process maaha destination maaha daan soomaalinahay mar walba waxaan ku da'aysanaa ilaahow dowladana naas waxaan fiirinaa glass half full maya waxaan tirnaa half half empty waxaa ka maqan baan tirnaa wax fiican u tirno oo waxaa waxbaa maqtay maya waxaa leeyahay waxaa ma jira kani ma jirto eelboorkii musbaa ka socdo oo geedii waa ku bixeeno magaalada dalkii laga gooyo dowladda alaha alaha lagu tamariyo marka waxaa fiican sabab wax socon tahay inta ilaahay naga qabadi lahay alaha lagu tamariyo inuu ilaahu noo noo arkeeyo oo noo noo noo wanaajiyo lagu dacayso wasalaamu calaykum